waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
xasan waa su-aal aad iyo aad u fiican runtii haddaan macallimiinta nahay iyo bahda waxbarashada gobolkan victoria waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanayn in iskuulka dib loo bilaabay teerankiina soo dhaafay oo dib loogu noqday xanuunkiina uu yaraaday laakiin waxaa dhacday iminka xanuunkii inuu dib usoo noqday lakunaana la geliyey victoria muddo lix wiiga taasina waxay qayb ka tahay waxbarashada marka si loo yareeyo coronaviruska wuxuu sheegay daniel andrew oo ah premierka victoria maanta in ay jiraan toddoba boqol oo kun oo ardaya oo iskuulla taga gobolkan victoria toddobada boqol ee kun waxay leeyihin waalidiin waxay leeyihin macallimiin waxay leeyihin dad iskuulka kala shaqeeya ha marka wuxuu yidhi toddobada boqol ee kun si loo yareeyo coronaviruska unu fido waa inay guryaha ka dhigtaan wax marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee maanta uu ka sheegay shirkii jaraa'id uu soo jeediyey wuxuu yidhi waxaa la galay stage three oo ah stay home restrictions in guriga la fadhiyo oo aan la bixbixin haddii laga reebo afar shay un loo bixi karo marka carruurta prep ilaa year ten waxaa la rabaa guriga inay ka dhigtaan iskuullada victoria waxaa lagu jiray laba wiig oo holidaya oo temtuya laakiin waxaa dhacday in lagu daro hal wiig oo kale si loola tacaalo online learningka iskuullada waxaa lagu noqon doonaa iskuul wuxuu u jiraa keliya year eleven iyo twelve oo dhiganaya p c e ama shahaarada dugsiga sare qaadan doono dhowaan marka carruurtaa iskuulka ku noqonayaan laakiin carruurta kale waxaa la yidhi ha fadhiyaan guryaha wiigga soo socda xitaa online loogama dhigayo wiigan iminka la gelaya ee berri bilaabmaya waxaa la bilaabi doonaa wiigga ku xiga insha allah on filaya bisha inay labaatan tahay july marka maalintaa laga bilaabo carruurta koob iyo toban ilaa labaiyo toban dhigta ee vcga dhigta wiigan laga bilaabo waxay u wadan doonaan waxbarashada si caadi ah ay u tegi doonaan iskuulka waayo waxay ku jiraan wakti critical ama muhim shahaadada u ah marka kuwaas lama gelin online onlineku waxa weeyaan prep ama foundation ilaa year ten carruurta kale way tegi doonaan waxaa kaloo iskuulka tegi doona oo face to face loogu dhigi doonaa carruurta special needka ah marka haddii aad haysatiin carruur u baahan musaacado ziyaado ah oo special needa carruurtaasi iskuullada way u furan yihin inay tagaan iskuullada waxay kale u furan yihiin waalidiinta shaqada haya loo yaqaano frontline sida dhakhtarada meerasta iyo kuwa lamidka ah kuwaas haddii ay shaqadaasi hayaan way u furan yihin carruurta inay geeyaan iskuullada oo halkaasi loogu hayo xasano waxa muhiima arrintan imka aynu ka sheekaynayne onlineka ah runtii carruurta in aad looga warhayo gaar ahaan kuwa dhiganaya eleven and twelve waxay ku jiraan stress badan waxay culays badan baa saaran waxaa ka madow mustaqbalkii ma garan karaan goorta imtixaanka laga qaadayo ma garan karaan goorta lagu noqonayo macallinkii ay arki karaan face to face waxaasoo dhan marka waalidku waa inay dareensanaadaan in welbeingka carruurta ay muhiim tahay markaanu anagu bahda waxbarashada ka hadlayno carruurta iyo waxbarashadoodana xaaladan lagu jiro culus waxaan u dhignaa saddex shay number one safetyga ilmaha safetygiisa ayaa muhiim ah number two wellbeingka maskaxda maskaxaan ilmuhu inuu u ahaado qof jira number threena waa waxbarashada iyo learning and teaching marka waxbarashada waxay imanaysaa number three imika marka la eego waayo waxaa lagu jiraa xaalad deg deg ah waxaa muhiim ah ilmuhu inuu horta caafimaadkiisa laga shaqeeyo laga shaqeeyo maskaxdiisa inay ahaato happy laga shaqeeyo barashar badan inuna fuulin la garab taagnaado oo maaragtay waalid ahaan aynu dhammaantiin support garayno carruurta yaryara dhigata kindhada ama tagta kindhada iyaga laftooda way u furan tahay iskuulladu ama kindhadu way u furan tahay santarada kindhada ee carruurta lagu hayo kuwa laftooda waa la diin karaa
waa gartay dabcan dowladda victoria shuruucda iskuullada o dhan iyaa soo saarta gaar ahaan waxay ka mas-uul tahay iskuullada dowladda iskuullada independentiga loo yaqaano ama kuwa diimaha shuruucdana isku sibay u qusaynayaan miya markay noqoto xilligay bilaabayaan iyo sida loo dhiganayo iskuullada o dhan isku sharcigaas miyay wada raacayaan mise waa kala duwan yihiin guud ahaan dowladdu iyada qiimaysa soona saarta wixii markaa ku habboon sidii looga hortegi lahaa cudurkan marka anagu iskuulkayga haddaan ka hadlo iskuullada independentka ah ama gaarka loo leeyahay ama islaamiga ah waxa weeyaan waxyaabaha qaar way ka tashan karaan sida mathalan macallimiintu ma waxay ka shaqaynayaan guriga mise waxay tegayaan iskuulka iyagoo iskuulka jooga miyay onlinekii galayaan mise gurigay kasoo galayaan onlinekii iyo waxyaabaha lamidka ah waa detailska hoose iskuullada waxay u leeyihin xorriyad laakiin guud ahaan dowladda ayaa arrintu maadaama muhi tahay dowladda ayaa ayaa ayaa xukunta waxaan dhacday iskuullada qaar masalan in culays badan soo fuulo waxaynu ognahay iskuulka altaqwa la yidhaha ee ku yaala warabi in coronavirusku aad ugu fiday weliba markii hore in yarunbu dad yarbu ku dhacay laakiin laga helay markii dambe dad boqol qof ku dhow taasina culays badan ay ku keentay marka si looga fogaado waxaasoo dhan waxa ugu wanaagsan iskuulladu ay raaci karaan waxa weeyaan inay dhegaystaan healthiga qolada professionaalka ah ay noo sheegto ministerka healthiga oo kale iyo chief of health inaynu dhegaysano inaynu raacno guidelinska ayna siiyaan kadibna taasi ayaa lagaga badbaadi karaa in hoos loo dhigo cudurkan insha allah markii u dambeysay oo barogramkaas uu socday hadda ka horna waanu iska waraysanay maxaa laga bartay waalidiintu maxay ka faa'iideen maxaa experiencea ama ama ama ama markaas khibradoo laga helay doorkii hore horta markii hore imika way kala duwan yihiin markii hore wuu ku cusbaa dadka oo dhan wuu ku cusbaa macallimiinta wuu ku cusbaa ardayda wuu ku cusbaa waalidka wuu ku cusbaa iminka laakiin waa markii labaad taasi faa'iido iyo dhib labadaba way leedahay dhibta ay leedahay waxa weeyaan markii hore carruurta markii la yidhi online baad gelaysaan way faraxsanaayeen waxay haystaan guryaha iska fadhiyayaan de waxay helayaan wakti fara badan oo ay nastaan waxay helayaan xitaa wakti ay geemiyo geemkooda ciyaaraan waxay helayaan maarata wakti xitaa dunaa iska hurdaan ay nasasho sameeyaan waxyaabahaas oo dhan way ku faraxsanaa carruurta waxay oo iskuul ma jira hadda oo maarata gurigaan fadhinaa bay lahaayeen laakiin waxaa dhacday carruurtii in markii ay aw week sidii ku wadeen in arrinta ay ka hor timid oo social lifekii ay waayeen saaxiibadooda la ciyaarayeen orodkii iyo kubaddii iyo maaragtay social lifekii uu ku adkaaday taasina waxay keentay carruurta badankooda markaanu sarifay u sameynayn weydiinay miyaad doonaysaan onlineka mar labaad inay dhahdaan maya ma rabna onlineka waxaan rabnaa iskuulka oo iskuulka ay jeclaadaan sababtuna kolley ay tahay uun in de social lifeka qofka ibni aadamka keligii ma noolaan karo gurigana ma fadhin karo maanta dhan laakiin arrintani waa arrin runtii qasab inagu ah dhammaanteen oo ah inaynu isbadbaadino viruskan iska badbaadino haddii aan ku noqdo jawaabta su-aashaadii maxaa laga bartay arrintan onlineka ah markii lasoo dhaafay waxyaaba badan baa laga bartay xataa annaga macallimiin ahaan technology fara badan oo aan isticmaali jirin ayaanu baranay sida zoomka oo kale zoomka awalba iskuulkayga waanu isticmaali jirnay laakiin wuxuu ahaa very minimum ama wuxuu ahaa wax aad iyo runtii oo dad badani ayna isticmaalayn laakiin imika dad badan baa runtii macallimiin badan baa isticmaala oo caadi u noqotay taasi runtii waa wax la bartay waxaa kale oo laga bartay inayna qasab ahayn ilmaha in face to face wax loogu dhigo oo loo dhigi karo isaga oo online ku jira loo faa'iidayn karo oo loo dhigi karo waxyaabaha laga bartay ee kale waxaa ka mid ah in onlineka laftiisu uu macallimiinta creativity badan ku beeray ama inay maskaxdooda ka shaqaysiiyaan oo ilmihii aan la joogin si wax u gaadhsiin lahaayeen ay isku dayaan marka barnaamijyada aan isticmaalo waxaa kamid ah zoomka barnaamijkan la yidhaha waxaa kamid ah teams oo microsoft teams ayaa kamid ah waxaa kaloo kamid ah ciso class dojo waxaasoo dhani barnaamijda waxaa jira kendada loo isticmaalo ama carruurta aad u yaryar oo la yidhaha story storyteller oo maaragtay ku xiran inta badan storyga marka runtii waxyaabahaasoo dhan waanu isticmaalnaa waxa loo dhigi karo face to face ma jiro oo waxa weeyaan human interaction ama dadka ibni aadamka inay xiriiraan si face to face ah ayaa runtii ugu fiican arrintana waa arrin uun lagaga hortagay viruska laakiin waxaan odhan lahaa waalidku runtii ka warayaan carruurtooda especially waqtiga ay hor fadhiyayaan screenka screenku runtii wax fiican maaha in badan la hor fadhiyo ilmuhu waa inuu break qaato from time to time markii uu xiisad qaataba waa inuu break sameeyo oo maaragtay ama backyardka haddii ay jirto guriga lagu nool yahay backyard leh in ay orordaan haddii xitaa laga qayb waayo guriga dhexdiisa inay socsocdaan waxyaabaha qaarkood runtii muhimka waxaa kamid ah p e-ga ama sportiga qofkuna wuxuu isweydiin karaa sport see loo sameynaya guriga la fadhiyo waxaa jirta youtube channels fara badan oo runtii sport laga samayn karo oo carruurta ay follow garayn karaan intay daawadaan kadibna stretchkii iyo waxyaabihi dhan ay samayn karaan marka waa muhim qofku inuu ilmuhu inuu physically iyo mentally labadaba uu uu ka koro oo uu caqligiisa iyo jirkiisaba uu dhiso jimcaalow wasiirku maruu hadlayay james malino waalidiinta laga yaaba inaysan haystan qalabkii iyo iyo waxyaalihii ardada ama ciyaalkooda u baahnaayeen wuxuu ka hadlayey internetka bahlada dongalka la yidhaahdo internetka laga helo triibkii hore dadku sidana wax u baranayeen waalidiinta tabaalaysan ama aan dhaqaalaha fiican lahayn oo carruurta badan laho maxaa loogu deeqay wasiirkuna maanta muxuu sheegay oo soo bandhigay horta anigu shaksiyan waxaan ka shaqeeyaa independent school annaga ayaana ka mas-uula inaan u gudbino waalidiintayada iyo ardayda aan wax u dhigno wixii wax ku baran lahaayeen resourceka laakiin waxaan aaminsanahay government schoolka ama iskuullada dowladdu leedahay inay haystaan more resources oo ay maaragtay u gudbin karaan carruurta iyo waalidkaba wixii ay wax ku baran lahaayeen marka ilmuhu haddii uu waalidku waa inay communication markasta sameeyaan hadduu ilmuhu maalan carruur badan guriga ku nool yihiin hal combyuter keliya ay haystaan waa inay la xiriiraan iskuulkooda oo ay dhahdaan hal combyuter keliya aan haysanaa ama hal ibaad keliya waxaan rog baahannahay ibaad kale waxaa ku qasban iskuullada dhammaantood inay u gudbiyaan resources waalidkooda iyo macallimiintooda waxaan jeedaa waalidkooda iyo carruurtooda xataa haddii laga qarin waayo oo ilmuhu uu combyuter waayo waxay iskuullada ku qasbayn inay u mailgareeyaan ay mail ugu diraan ama boosta ugu diraan wixii ay baran lahaayeen warqad ah si ay carruurta u samayn karaan marka mar kasta ilmuhu disadvantage inuu noqdo maaha ama inuu misgareeyo waxyaabihii uu baranayay oo uu misgareeyo maaragta resource la'aan ama computer la'aan ama wixii lamid ah waa in mar kastaba waalidiintu ay communication sameeyaan waxaa jirta dadkeena soomaalida ah inta badan ma sameeyaan communication haddii masalan ilmihii uu struggle ku jiro oo uu masalan waalidkii una caawin karayn computer una haysan waxaa laga yaabaa inay dhahdaan waxaan samayn karaa waxaan samayn kara ma leh iskuulkii lama tegi karo wax kasta waa xidhan yahay ma xidhna telefoonadu way furan yihiin emailadu way furan yihiin communication waa inaynu samayno aynu la xiriirno iskuuladii si wixii aynu u baahnayn laynoo siiya insha allah waa gartay ardada bilaabaysa isniintan waxaad tiri waa yeer twelveka yeer elevenka yeer tanka dhigta v c subjectiska carruurta maaragtay dhibaataysan special needska leh carruurta kale ee maaragta waalidkooda ay essential workers yihiin intaasu sida caadiga ahayd ay u bilaabayaan iyagu online uma baahna u fahmi ha intaas is online uma baahna year eleven and twelve waxay ku jiraan runtii waqti adag and i feel for them yani waan u dareensanahay culayska saaran iyo pressureka qaar ka badan oo kamid ah nujuumka kula xiriiray runtii culays badan bay dareemayaan iyo pressure fara badan mushkiladda ugu badanna waxay ka imanaysaa mustaqbalkii baan la arki karayn dhammaanteynba ma garanayno goortu virusku sii badan doono goortu yaraan doono waxaynu ku jirnaa waqti an unprecedented loo yaqaano ama aan la hubin waxa berri dhici doona ilaahay unba subxana watacaala og marka culayskaasi wuxuu keenaya yeer eleven and twelve haddii guryaha fadhiya la yidhaa inay kusii adkaato wixii ay baranayeen sidaa daraadeed carruurta v c-ga dhigata yeer eleven twelve iyo yeer tanka xitaa v c-ga dhigta hadday noqoto unit one and two ama unit three and four intuba waa inay iskuulka tagaan marka laga bilaabo wiigan iskuulladu waa furan yihiin waxayna u furan yihiin carruurtaasi v c-ga dhiganaya waxa kale u furan yihiin carruurta special needka ah ee u baahan support ziyaad ah carruurta laftooda way furan yihiin waalidiinta haleelkooda xun yahay ee ka shaqeeya frontlinka sida dhaktarada neerasta iyo wixii la mid ah way u furan yihiin iyaga laftooda carruurta kindhada dhigata ee aadka u yaryar ee imikuun kindhada bilaabay way u furan tahay kindhadu marka intaba way tegi karaan inta kale marka laga reebo prep yeartan yeartanka aan fiis ii qaadanayn waxay ka dhiganayaan guryaha marka onlineka wuxuu bilaabayaa wiigan maaha waa wiiga dambe insha allah waa gartay waxaa sheegtay in carruurtu waagii hore ay ay ka heleen oo ay ku farxeen markii la yidhi gurigaad joogaysaan oo online baad ka baranaysaa laakiin xaqiiqdu ay noqotay inay saaxiibadoodii iyo iskuulkoodii iyo environmentigii u xiseen waalidiinta laftigooda ka warran waalidiin badan baan ku farxin go-aankan ammaantay dowladdu ay soo jeedisaan isleeyahay runtii waa waa sidaas waalidiinta culays badan baa saaran sida carruurtaba culays badan u saaran yahay culayskaasina wuxuu ka imanayaa de waa wax inaan control ku hayn dowladduna kuma haysa control inaguna kuma hayna control waa wax inaga baxsan waa pandemic ama waxaa lagu jiraa waqti adag waa emergency qofna uguma talagelin taas ayaa keenaysa marka runtii carruurtu ma filay inay jecel yihiin waalidka laftiisa culays badan baa saaran laakiin si aynu uga adkaano viruska oo runtii ah mushkiladda weyn waa inaynu dhammaantees caawino oo aynu ka wada shaqayno si gacmaysqabsi ah si aynu carruurta u caawin lahayn aynu wax u beri lahayn waalidka culays baa saaran waanu fahansannahay haddaanu nahay bahda waxbarashada laakiin waa inay samir sameeyaan waa inay carruurtooda caawiyaan waa inay communication la sameeyaan iskuulladooda maanta premierku wuxuu ku dheeraaday warqaddiis halkan aan ku hayo wellbeinka ama waxyaabaha loo baahan yahay in la horreysiiyo waktiga la joogo weliba carruurta yeer prep ilaa yeer ten dhigata waktigan la joogo muhiimaddu maaha keliya in carruurtu wax bartaan oo ay kor u kacdo mustawahooda waxbarasho number one waxa weeyaan safetigooda inay safe ahaadaan oo ay nabad qabaan ilahina subxana wataala dhammaantood badbaadiyaan ugu ducaynayna dhammaan humanity oo dhan waxaa kaloo muhiima welbinka waxaa laga yaabaa inaynu badanoo inaga mid ah aynu ka fikirano ilmahaygu xisaabtiibuu dib uga dhacday ingiliishkibuu dib uga dhacay qur-aankiibuu dib uga dhacay wixii lamid ah laakiin waxaa muhiima inaynu fahano ilmuhu horta inuu maskaxda ka fayu yahay مثلا weliba soomaali badan ayaa ku xiran north melbourne iyo flemington iyo meelaha lamidka ah oo haar lockdown ku jiray muddo marka ilmaha halkaa ku jiray arkaya lockdownkaas aan bixi karayn aan dibadda ku ciyaari karayn ee aan saaxiib arkii arki karayn waa inaynu ka fikirno ilmahaas aynu maskaxda aynu isku daynaa inuu ka fayoow yahay oo wellbeinkiisa iyo farxadiisa iyo habinimadiisu ay number one tahay marka waxaan kula talin lahaa waalidiinta in caruurta sidii walbiinkooga ama maskaxiyan loola tacaali lahaa number one aynu ka dhigano insha allah waxbarashadu caruurtu markay yar yihiin ay yihiin primary iyo wixii lamid ah next year iyo year ka dambeeyaba way naga horeeyaan de kolley pandemigan ama emergencygan aynu ku jirnaan wuu dhammaan doonaa insha allah waynanu ku noqon doonaa si normal ah ee hala horreysiiyo in caruurta laga saboor gareeyo xagga maskaxda
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho